بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عن كسو جرني كتاب كيني مسائل الجاهلية وش محمد الوابس كلها نوكال ميسرين شرع الشيخ صالح الفوزان waxaan noo socday dhammaystirkii masaladii koowaad ee masaa-ishii jaahiliyada ka mid ahayd oo ahayd in nimanka jaahiliyiinta ah ay alle ku caabudaan ay alle ugu dhowaadaan inay dadka saalixiinta ahaa ay ducada iyo cibaadada wax ka siiyaan iyagoo doonaya inay alle agtiisa uga ergeeyaan una maleeya in alle waxa uu jecel yahay dadka wa wanaagsan ee saalixiintana ay jecel yihiin marka masaladii ducada oo xoogaa dadka qaar ay war ka keeneen yaan xoogaa wax ku daraynay oo hadalkii sheekh cabdiraxmaan bin yaxya almucallimi yaan soo bilownay fasal dheer oo uu ducada uga hadlaayey oo ilaa siddeetan waraaqood ah waxaan soo gaarnay marka axkaamu talabi wa mataa yakuunu ducaan axkaamta talabka uu leeyahay iyo wax weydiisashadu iyo goormaa duco lagu sheegi karaa talabka wuxuu leeyahay shiikhu dad baa dhihi kara garanay in haddii alle wax la weydiisto oo wax laga dalbado arrinkaa lagu magacaabo duco cibaadana ay tahay qur-aankuna uu sugay in mushrikiintu ay macbuudaadkooda wax weydiistaan alle ka sokow waxaa kaloo sugnaatay in macbuudaadkoodaas ducada ay maaragtay wax weydiisanayaan ay tahay inay wax weydiistaan oo iyaga wax ka doonaan waxaa kaloo sugan marka arrinkaas inuu yahay cibaado la caabudaayo macbuudaadkaas iyo in cibaadada alle wax kale lala wadaajiyo oo shirki lagu dhacay laakiin waxaa isweydiin leh maxay tahay su-aasha haddii alle waxaan hayn la weydiiyo noqonaysa duco iyo cibaado qofkii wax la weydiiyey la caabuday allana lala wadaajiyey qofkaas caabudaaddi jawaabtu waxay tahay alla wuxuu faray addoommadiisa inay salaada dhexdeeda alle wax weydiistaan iyagoo leh iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin wuxuu leeyahay muranno kama taagna in macnaha aayad uu yahay nacbuduka waxdaka laa nacbudu hayrak allow keligaa ayaan ku caabudaynaa duul kalena caabudi mayno wanastaciinuka waxdaka laa nastaciinu hayrak keligaa ayaan ku kaalmo weydiisanaynaa duul kalena kaalmo weydiisan mayno kaalmo weydiisiguna meeshan waa macno guud oo waxyaaba fara badan ay soo hoosgelayaan imaam axmed iyo tirmidi waxay wariyeen iyo keyrkoodba ibnu cabbaas ka wariyeen inuu rasuulka sala allahu alayh wasalama gaadiid la fuulay oo uu la raacay markaasaa rasuulka sal slm wuxuu ku yidhi yaa ghulaam wiil yahow innii mucallimuka kelimaatin kelimooyin baan ku baraaya ixfad illaaha yaxfadka alla ilaali oo amarkiisa iyo nahyigiisa ilaali yaxfadka ha ku ilaaliye waxla wixii dhiba iyo musiibooyin adduunyo waa kaa ilaalinayaa aakhirana ciqaabtii iyo naartii darajaadkeedii hoos u socday yuu kaa ilaalinayaa ixfad illaaha xaqa alle dhowr tajidhu tujaahaka hortaadaad ka helaysaa alle oo wuxuu kaa ilaalinayaa wixii dhibaya adduunya aakhiraba ah marka xaqii alle ilaali allana wuxuu kaa ilaalinayaa wixii xumaaya adduunya aakhiraba ah wa idaa sa'alta haddii aad doonto inaad wax weydiisato fas'al illaaha alle keligii wax weydiiso wa idaa istacanta haddii aad doonto inaad kaalmo weydiisato fasta'in billaahi alle keliya kaalmo weydiiso ilaa isagaa wax anfaca waxna dhibe waxna maaragta mulkiya alle isagaa wax walba haysta oo gacantiisa ay ku jiraan waaclam waxaadna ogaataa ana alummata ummaddu low ijtamacuu hadday ku kulmi lahaayeen oo isugu imaan lahaayeen calaa an yanfacuuka inay wax ku taraan lam yanfacuuka wax kuma taraan ilaa bishayin shay inay wax kugu taraan moogiye qad katabahu allahu laka alla uu kuu qoray shaygaas walow ijtamacuu hadday ku kulmaan calaa an yaduruuka bishayin inay dhib kuu geystaan lam yaduruuka kuguma dhibi karaan ilaa bishayin wax qad katabahu allahu caleyka alla kuu qoray inuu kugu dhaco waxaas ruficat alaqlaamu wa jafat asuxuf aqlaamtii waa la kor yeelay waraaqihii wax lagu qorana waaba qalaleenba waxaa kaloo ansaxday in rasuulku sala allahu alay slam uu la mubaayacooday koox asxaabtiisii ka mid a inaanay qofna wax weydiisanin markaasaa jaydalka midkood uu dhici jiray isagoo ratigiisii saaran markaasuu soo degaa oo uu soo qaataa jaydalkiisii qofna kuma yidhaahdo iisoo dhiib muslim baa wariyey xadiiskaas axaadiis fara badan baa ku timid inay xaaraan tahay in dadka wax la weydiisto waxaa laga wadaa inaad weydiisato wax xoolahoodii ka mid ah maalan tacliiqa waxaan ku soo arooriyay anigu xadiidka abuu hurayra inuu yidhi abuu hurayra rasuulka alla sal slm wuxuu yidhi man sa'ala annaasa amwaalahum takasura qofkii dadka xoolahooda weydiista isagoo dantiisu ay tahay waxbadso fa innamaa yas'alu jamra dab ayuu weydiisanayaa dhuxul daba ayuu weydiisanayaa uu leeyahy hala isiiyo falyastaqilla aw liyastakhir ama ha yaraysto ama ha badsado waa un qof maaragtay dhuxul daba weydiisanaya oo kale muslim baa wariyey xadiidkaas wuxuu leeyahy marka shiikhu axaadiista qaarkeed waxaa laga soo reebay in qofku ninkii madaxweynaha ahaa ee ama boqorka ahaa uu wax weydiisto shiikhuna waa sharxi doonaa boqorka wax la weydiisanayo in haddee qofku uu xaq ku leeyahay baytulmaalka darteed buu u weydiisanayaa iyo wasu'aalu cinda shiddati alxaaja marka xaajadu ay aada u daran tahay inuu qofku wax weydiisto tacliiqa waxaan ku soo arooriyey xadiidkii samura ibnu jundab allah ka raali noqdo inuu yidhi rasuulka alla sal slm wuxuu yidhi ina almas'alata kaddun yakuddu biha arajulu wajha wax weydiisashadu waa xagatin qofku uu wejigiisa maaragtay xaganaayo ilaa an yas'ala arajulu sultaanan in qofku nin madaxa uu wax weydiista moogiye aw fii amrin laa budda minhu ama wax daruura u hayso oo aanu ka maarmin marnaba tirmidi ayaa wariyey xadiidkaas wuxuuna yidhi waa xadiid xasan saxiixa sheekh mucallimi wuxuu leeyahay siyaabaha su-aashu iyo waxweydiisashadu ay ku soo arooraan oo kala duwan baan fiirfiiriyo waxaa ii soo baxday inay qayba yihiin qaybta koowaad waa maxay waa in qofku uu qof xaq uu ku leeyahay weydiisto ninbaad dayn ku leedahay markaasaad leedahay war daynkayga isii qaybta labaadna waa maxay wixii ay caadadu ku dareersatay in maaragtay lees dhaafsado oo qofba qofka kale uu saamaxaayo oo marka maaragtay aad waxaan samaynayso aad ma ogtahay inuu asna qofkan waxaanoo kale kuu samaynaayo waa sidii ardaygii wax baranayay saaxiibkiisa inuu ku yidhaahdoo kale naawilni lkitaaba war kitaabka ii soo qabo qaybta saddexaad ee waxweydiisashaduna waa maxay waa inuu qofku weydiisto wax aanu xaq u lahayn caadadun aanay ku dareersanin in laysku saamaxo iyadoo niyadu ay tahay in qofkaanu waxaa kuu soo gudi doono sidii matalan tusaaluhu waa maxay waxaan xaq aan loo lahaynoo la weydiisanaayo tusaalaheedu waa in qof wax haysta oo noolaan kara uu qof ladan oo maaragta hodan ah uu wax weydiisto xaqna aanu ku lahayn qofkaas wax haysto hodanka ah inuu yidhaahdo actinii diinaaran war diinaar isii ama shilin maalan tusaale ahaan qaybtan waxaa soo gelaya inuu qofku allihiis wax weydiisto sababtoo ah annagu alle xaq kuma lihin saddexdaa qaybooda uu soo sheegay shiikhu wuxuu leeyahay midka hore oo ah qofaad xaq ku leedahay inaad wax weydiisato dee isticaano maba lagu magacaabo kaalmo weydiisasho laguma magacaabo walaa yalsamhu tadallul waalkhuduuc isdullayn iyo hoos isu dhigid iyo khuduucna kama dhasho kama laasimo kan labaadna qaybta labaad ee su-aashi ka mid a oo ah wax dadku ay caadeysteen inay isweydiistaan iyagoo maaragtay wax isu ogol oo in waxaas uu qofkaasi mar kale kuu samayn karo oo kale wax noocaas oo kalea caadaystay marka kaalmo weydiisasho haba lagu magacaabe laakiin ka dhalan mayso isdullayn iyo khuduuc laakiin wax yaroo maaragtay raada oo taasaa ku jira eber kama wada ah kan saddexaad ee ah in qofku waxaanu xaq u lahayn caaduna aan ku diraarsanin in la isweydiisto oo iyadoo la niyeysan yahay in qofkaas waxaas kuu soo gudaayo sida ninkii maaragtay waxaystay oo kale lagu yidhaah adoon xaqna ku lahayn shilnasi ama dolarnasi taas waxaa ka laasimaya oo ka dhalanaya isdullayn iyo khuduuc waxaa dhici karta buu leeyahy shiikhu in su-aashu ay qeybta koowaad ka mid tahay oo qofku xaq uu leeyahay uu qof kala weydiisanaayo laakiin haddana xoogaa waxyaroo hoos isu dhiguhu meesha ay yaallaan sida muuqata sababtuna waa maxay su-aashu waxaa dhici karta inay qeybta koowaad ka mid tahay oo qofku uu weydiisanaayo wax uu qofka xaq ugu leeyahay laakiin haddana waxaa dhici kartaa in hoos isu dhigid ay la socoto sida noo muuqanaysa annaga tusaaluhuna wuxuu yahay dadku markay ambiyadooda su-aalo diiniya weydiinayaan ama caamadu iyo culimmadooda ay diinka wax ku saabsan weydiinayaan ama qof baahan oo maaragtay aan shaqaysan karin uu wax weydiiso qof hodanoo wax haysta sida dhabtaahuna waa in su-aasha la weydiinayo ambiyada iyo culammada waxa la socdaa ay yihiin sharfid iyo karaamayn iyo ixtiraam taasna waa wax alla faray laakiin qofkii maaragtay duruufeysnaa ee baahida qabay eeba aan shaqaysan karin marka uu nin wax haysta wax weydiisanaayo maxaa keenay hoos isu dhiggaasi tadallulka la socda waxaa keena buu leeyahay nimankii xoolaha haystay yaa waxay jaahil ka yihiin xaqa lagu leeyahoo dusha ka saaran iyaga taa waxaa shabbahda in qof dulmiroowaye xoog leh oo dowladnimo iyo waxaas heesta ama uun maaragta meel ka taliyo oo laga cabsanaayo aad dayn ku leedahay de waxaad u baahan tahay markaad xaqaada weydiisanayso xoogaa inaad maaragtay isu jilciso oo hoos isu dhigto sababto waa nin kibir badan oo jabbaara qaybta koowaad markaa ee inaad wax weydiisato qofaad xaq ku leedahay waxaa soo gelaya oo ka mid ah wixiina loo banneeye ah in dadki madaxda ah wax la weydiisan karo xadiidkeedana mar dhow baan soo marnay in maaragtay waxweydiisashada dadka wax la weydiisanayaa ay tahay qofku xagasho u isxaganaayo iyo dhib uu wejigiisa soo gaarsiinaayo haddaanu nin madax wax weydiisanaynin ama wax daruura aanu weydiisanaynin marka qaybta koowaad waxaa ka mid a ninkii madaxda aha wax la weydiisto laakiin macnaheedu waa maxay waa qof baytulmaalka xaq ku leh laakiin qofkan baytulmaalka xaqba ku lahayn inuu ninkii madaxda ahaa wax weydiisto waxay lamid tahay inuu duulal kale wax weydiistay oo kale qaybtii koowaad ee ahayd in qofaad xaq ku leeda aad wax weydiisato waxaa soo gelaya rasuulka sala allahu alay wasalama faridda la isfaray in lagu salliyo sababtoo ah waa xaq uu rasuulku sal l slm nagu leeyahay taas laba macno oo kaloo maqsuud ayaa jira allaana ku cilmi badane waa in dadki la gaarsiinayo amarka alla uu faray markuu igu salliya leeyahay dantiisa maarata uma muuqatee amarka alluu dadka soo gaarsiinaya rasuulka sal ll ly slama wuxuuna ku hanuuninayaa wixii anfacaya iyaga taas marka waxaa soo gelaya waxaa laga wariyey cumar bnukhadaab ee ah inuu yidhi laa tansana yaa ukhayu min saalixi ducaa'ik walaalkayow hayga ilaawin ducadaada teeda wanaagsan oo macnaha alla iisoo tuug abu daawuud iyo tirmidi yaa wariyey iyo ibnu maaja laakiin waxaa ku jira caasim ibnu cubaydillaahi nin la yidhaha waana daciif sidaa darteed sheekh albaani xadiidku wuxuu ku xukumay inuu daciif yahay daciif sunan abi daawuud marka sheekh mucalimin wuxuu leeyay calaa anna fii sixatihi maqaala xadiidka saxnimadiisa aaba war ku jiraa buu leeyahay laakiin waxaa la wariyey cumar bnu khadaab laga wariyey allah ka raalli noqday inuu yidhi samictu rasuula allahi sal ly slm yaquul waxaan maqlay rasuulka alloo leh sala alla alay slam ina khayra ataabiciina taabiciinta saxaabada ka dambaysa waxa ugu khayr badan rajulun yuqaalu lahu nin lagu magacaabo uways qabiilka qaran la yidhaahdo yuu ka dhashay walahu waalidatun hooye ayuu leeyahay oo nool macnaha wa bihi bayaadun baras ku dhacay oo intuu alla tuugay alla ka tegsiiyey oo ka caafiyey ilaa meel yaroo dinaar ama dirham la eg moogiye yacnii baraskaas yaraa ku soo haray waa calaamad rasuulka sal slm waxaanu arkin yuu ka hadlayaa ile waa loo waxyoonaya rasuulka sal slm waa mucjizo marka nin yaman iska joogu ka sheekeynaa rasuulka sal ly slam oo dadku aysanba oqoono nin isqarqariyo ah fa muruuhu saasuu leeyahy rasuulka sal ly slama ninkii uweysahaa haddaad aragtaan amar siiyo falyastakfir lakum alla dembi dhaaf ha idiin weydiiyo muslim baa wariya xadiidka shamucalimi marka wuxuu leeyahay kani waa amar rasuulka sal slm xaggiisa ka yimidoo uweys la faraayo ile waa la gaarsiina waxaa leeyahay dembi dhaaf alla noo weydiiyo waa amaraa la siinaa waxaana ku tusinaya oo weliba maaragtay daliilku ugu noqonaya kitaabka alle xaggiisa alle qowlkiisa uu yidhi waladiina jaa-uu min bacdihim dadkii muhaajiriinta iyo ansaarta gadaashood yimid yaquuluuna waxay leeyihiin rabbanaa kfir lanaa ilaahu dembigeenna dhaaf annaga noo dhaaf iyo weli ikhwaaninaa walaalaheenna aladiina sabaquuna biliimaani ee iimaankii nagala hormaray marka rasuulku sal sl asxaabtiisa wuxuu faray inay uweys gaarsiiyaan xukunkaas oo ah inuu dembi dhaaf alle u weydiiyo sheekh mucallim wuxuu leeyahay waxaa taas sii xoojinaya hadalkan uu leeyahay rasuulku sal ly slam famuruuhu falyastakfir lakum fara oo dembi dhaaf allah idiin weydiiyo mana aanu dhihin fas'aluuhu idinku wax weydiista iyo wax lamida waxaanad moodaa buu leeyahay in rasuulku sal slam uu uweys arrintaa ku gaar yeelay oo dembi dhaaf allah idiin weydiiyo uu leeyahay baraarujin uu dadka ku baraarujinaayo fadliga uu leeyahay uweys sababtoo ah dadku way ku jeesjeesi jireenoo way xaqiri jireen wallahu aclam shiikhu subxaanallah waxaad moodaa marka uu leeyahy way xaqiri jireen taas wallahu aclamna uu leeyahay inaanu marka axaadiis saxiix muslimka markaa uusan si fiican u xaadirsanin laakiin khibrada uu xadiidka u lahaa waxaa tusinaya in warkaas hadda uu sheegaayo oo ah in dad ku jeesjeesi jireen uuba maaragtay riwaayaadka saxiix muslimka mid yahay oo riwaayadaas waxay leedahay dad reer kuufa ah yaa maaragtay u yimid cumar bnu khadaab iyagoo wafdi ah waxaana ku jiray wa fiihim rajulun minman kaana yaskharu bi uweys waxaana ku jiray nin ku jeesjeesi jiray uweys marka nawowi wuxuu leeyahay taas waxay ku tusinaysaa ninkaasi inuu isqarin jiray oo macnaha fadliga alla siiyey aanu dadka u sheeg sheegi jirin marka waxaad moodaa in reer yaman mindhaa marka ay madiino imaanayaan ay soo mari jireen kuufa shemucallim wuxuu leeyahay saxaabadu weydiisashada ay weydiisan jireen rasuulka sal alla ly slam inuu alla dembi dhaaf u weydiiyo xoogaa waxaa ku jira wax uun maarata qeybtii koowaad ka mid ahoo ah macnaha inay xaq ku leeyihiin rasuulka sal alla ly slam sababtoo ah alle ayaa faray rasuulka sal alla ly slam inuu dadkaa saxaabada ah iyo mu'miniintaba oo dhammaantood uu dembi dhaaf alle u weydiiyo alla wuxuu yidhi faclam ogow annahu laa ilaaha ila allah ku xaq lagu caabudaa inaanu jirin allah ma ogiye wastakfir lidanbika dembigaadana alla dhaafid u weydii walilmu'miniina mu'miniinta dembigoodana alla inuu dhaafo weydii walmu'minaat mu'minaatkana dembigooda alla inuu dhaafo weydii sidoo kale alla wuxuu yidhi waida sta'danuuka libacdi sha'nihim arrimahooda qaarkood haddii ay maa'idan kaa weydiistaan inay macnaha baxaan fa'dan liman shi'ta minhum kii aad doonto adigoo iyaga ka mida oo idan wastakfir lahum allah allana dembi dhaaf u weydii waa la amray marka rasuulka sal alla ly slam aayado marka noocaas oo kalea jira wuxuu aayadihii marka ku soo daray siyaaq dheero suuratu nisaa aayadda konton sideedaad ilaa iyo lixdan iyo shanaad in allaha ya'murukum an tu'addu lamaanaati laga bilaabo ilaa qowlihi tacaalaa wayusallimu tasliima yuu soo arooriyey shiikhu markaasuu asbaab nusuulkii suuti wuxuu ka soo naqliyey oo ibnu abi xaatim iyo tabaraan uu ka werinayaa sanad sayixa ibnu cabbaas laga werinaayo inuu ibnu cabbaas uu yidhi ninka la yidhaha abubars al aslami wuxuu ahaa nin kaahin ah oo yahuudda kala xukuma waxa ay maaragtay ku soo tartamaan oo isku qabsadaan marka kuwaa marka u soo dacwooday oo na kala bixi leh markaasaa alla soo dejiyey alam tara ila aladiina yazcumuuna annahum aamanuu bimaa unzila ilayka wamaa unzila min qablika ilaa qowlihi ixsaanan wa tawfiiqaa waa saddex aayadood waadan arkaynin kuwa sheeganaya inay rumeeyeen wixii lagugu soo dejiyey wixii dadka horey lagu soo dejiyey iyagoo doonaya inay daaquud taxaakumaan daaquudka marka waa abu barz al aslami baa laleeyahay markaasi cudurdaar maaragtay qalada sheeganaya ibn abi xaatim wuxuu wariyey min طariiqi cikrima aw saciid can ibn cabaas in ibn cabaas uu yidhi kaana julaas bnu saamit wa mucati bnu bashiir wa raafic bnu zayd wa bishrun saasaa kulley kitaabka ku taalla laakiin xaashiyada waxaan ku sheegay in sawaabku uu yahay bushayr sababta bishri bushayr labaduba ansaar bay ahaayeen walaalana waa ahaayeen bushayr nifaaqa lagu sheegay iyo riddo laakiin walaalkiis bishir laguma sheegin wax arrimahaas ka mid a dadkaasi marka waxay ahaayeen yaddacuuna alislaam kuwa islaamka sheegtay fadacaahum rijaalun min qowmihim rag qoladoodii ka mid a oo min almuslimiina muslimiinta ka mid a yaa u yeeray fii khusuumatin muran laysku haystay kaanad baynahum khusuumo dhexdooda ahayd ila nabiyi sal slm iyay ugu yeereen oo rasuulka sal sl alay sula tagnay yidhaahdeen fadacuuhum ila alkuhaani nimankaas julaas iyo saaxiibadiis waxay yidhahdeen maya xaggaas hana aadinine oo rasuulka sal sl ha noo geynine kuhaantii noo geeya xukaam iljaahiliya iyo wakhtigii jaahiliyada loo xukun tegi jiray fa anzala allahu fiihi markaas alla soo dejiyey alam tara ila aladiina yazcumuuna shmucallimo marka asbaab nusuulkan iyo waxa uu soo warwarinaayo danta u ka leeya waa maxay wuxuu rabaa inuu caddeeyo walow annahum id dalamuu anfusahum jaa-uuka waxa maaragtay ay ku saabsan tahay wuxuu leeyahay alla qowlkiisa uu yidhi walow annahum id dalamuu anfusahum jaa-uuka fastakfaru llaha wastakfar lahum rasuul iyagu marka ay naftooda dulmiyaan hadday kuu iman lahaayeen si ay toobadooda u muujiyaan oo xukunkaadana ay u aqbalaan inaad kala xukunto oo ay kuu cudur daartaan wixii iyaga ka hormaray oo ahaa inay diideen inay kuu soo xukuntamaan fastakfaru llaha marka iyagoo muujinaya toobadii wa qowluhu wastakfara lahum rasuulna ay kamaa amarahu rabbuhu casa wajalla laga wadaa bilistikfaari lilmuminiin sida alla uu rasuulka sal slm u faray inuu muminiinta dembi dhaaf alla u weydiiyo sababtoo ah nimankaas julaas iyo asxaabtiisu innamaa yarjicuuna ila aliimaani bitowbatihim iimaanku waxay ugu soo noqon karaan uun inay toobad keenaanoo islaamku u soo noqdaan wa min towbatihim towbadoodina waxaa ka mid a almajii'u ila rasuuli sala alla ly slama kamaa taqadama in rasuulka sal slm loo yimaado yaa ka mid ah haddana wuxuu leeyahy waxaan garanaynaa saxaabadii raggoodii waaweynaa in badanaa axwaashooda aanay rasuulka sala alla alay slama weydiisan jirin inuu alla u toogo laakiin waxay ku dadaali jireen acmaashii waa wanaagsanayd bay ku dadaali jireen iyagoo garanaya in camalka saalixa ahu uu yahay sababka dhabta ah ee keenaya in rasuulku sala alla alay slam alla uu dembidhaaf u weydiiyo sida alla uu faray ile muminiini muminaad dembidhaaf alla u weydiiya layn mogtahay marka iimaankii aduu ku dadaal uun inaad qof muminoo fiicanaad noqoto waabaad helaysaaba istikfaartii rasuulka sal slam adoon weydiisanba waa intuu noolaa rasuulka sal slam aayado kaluu marka soo daliiliyey arrintu si kastaba ha aatee wuxuu leeyahy shiikhu in ambiyadii alleh duca la weydiisto kuna saabsan wixii maaragtay diinka hagaajinayey waa arrin guud ahaan wanaagsan buu leeyahay haddii markaa ambiyadii lala joogo laakiin wixii hadda aan soo hormarinay ee ahaa saxaabadii waaweynaa waxay samayn jireen waxay kutusinaysaa in sida sii habboonu ay tahay inaan dambidhaafba la weydiisanin ambiyadii alleh oo lagu kaaftoomo in wanaag la sameeyo sababtoo ah wanaaggaa la samaynaayo yaaba ambiyadii ku bixinaya inay wax ku weydiiyaan alleh oo dambidhaaf alle u weydiiyaan adoon waxba weydiisanba muslim wuxuu weriyey kitaabkiisa saxiixa uu ku wariyey can rabiicata bni kacbin saxaabigaas buu ka wariyey rabiica wuxuu leeyahay kuntu abiitu maca rasuuli illahi sala ly slama fa aataytuhu biwaduu'ihi wa xaajatih rasuulkan sal ly slama la baryi jira buu leeyahay oo agtiisa macnaha seexa jira buu leeyahay meelaan ka fogayn fa aataytuhu biwaduu'ihi waxaan u keenay rasuulka sal slama weesadiisii wa xaajatihi iyo wuxuu u baahnaa fa qaala lii wuxuu ugu yidhi sal wax weydiiso rabiicow fa qultu waxaan idhi as'aluka waxaan ku weydiisanayaa muraafaqataka inaan kula jiro oon kuu dhowaado filjannati jannada dhexdeeda qaala wuxuu yidhi rasuulku sal ly slama aw hayra daalika wax kala weydiiso abulcabaas alqurtubi oo mukhtasar muslim sharxay wuxuu leeyahay awsal gayra daalika wax kala weydiiso yani kaanahu xadahu calaa su'aali shayin aakhara gayra muraafaqatihi waxaad moodaa inuu ku tirtisiinaayo ninkii rabiicaha inuu rasuulka sal slm weydiisto waxaan ahayn inuu la rafiiqo oo jannada maaragtay kaaga dhowaado rasuulka sal slm sababto waa arrin aada u culus qultu waxaan idhi buu yidhi huwa daaka intaas unbaa raba anu wax kalema rabo marka aw kayra daalika qaarkoodna waxay ku fasireen makaas baad weydiisanaysaa mase wax kale yani wax kale weydiisay la macno tahay moogtahay aw kayra daalika wowgii la kor dhigana waa la weriyey sida nawowi uu sheegay marka waxay noqonaysaa makaasaa weydiisanaysaa laa tas'alhu is'al hayrahu yani kaa ha weydiinine wax kale weydii sababto arrin waa culus waay taas waxaan marka taas un baan doonayaabaa hadduu rabiica yahay saasuu leeyahy marka huwa daaka taas un baan rabaa rasuulka alla sal l slam himmadiisu waa sarraysay marka qaala wuxuu yidhi marka rasuulka sal l slam faacinnii calaa nafsika bikahrati sujuud waxaad igu kaalmaysaa sujuud badan igu kaalmay oo salaada ku dadaal xadiidkan marka waa mukhtasar sida saxiix muslimka ku taalla waa la soo gaabiyey laakiin wuxuu leeyahay sheekh mucallimi imaam axmed baa wariyey musnadkiisa ku wariyey xadiidku asagoo dheer waxaana ku jirtaa faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka allow ishfac lii ilaa rabbika caza wajalla falyuctiqnii min annaar alle iiga ergee ha iga badbaadiyo naartii marka macnaheedu waa maxay rasuulka sal l sl toos waxuma weydiisanayne wuxuu maaragtay weydiisanayay inuu alle wax u weydiiyo riwaayo kale waxaa ku jirtay as'aluka yaa rasuula allahi an tashfaca lii ilaa rabbika fayuctiqanii min annaar rasuulka allow waxaan ku weydiisanayaa inaad alle iiga ergeyso yani alle ii tuug waayo oo markaa naarta uu iga badbaadiyo iga xoreeyo waxaa kaloo ku jiray faqaala wuxuu yidhi innii faacilun waan samaynayaa arrinkaa ee faacinnii calaa nafsika bikatrati sujuud igu kaalmee naftaada inaad sujuudda badiso oo cibaadada aad badiso iyo salaadii rasuulku sala alla alay slam wuxuu doonay in rabiico oo u adeegi jiray asaga uu abaal mariyo markaasuu wuxuu yidhi danta aad leedahay iwarso markaasuu wuxuu weydiistay inuu allaah u tuugo oo u weydiiyo in rabiica uu rasuulka sal ly slam rafiiq kula noqday jannadii ama naartii laga badbaadiyo waxaad moodaa buu leeyahy in rasuulka sal ly slam xoogaa arrinkaa ka labalabeeyey in macnaha rabiica uu mudan yahay inuu rasuulka sal alla alay salama la rafiiqo oo darajadaasi ay adag tahay markaasuu wuxuu ku yidhi aw hayra daalika sidaan soo sharaxnay ay sal shay-an hayra daalika weydiiso waxaan taa ahayn shmucalimi marka wuxuu wax ku fasiray xadiidkii sidii macnaha abulcabaaska qurtubi u fasiraayo oo kale owguna waa reeban yaha markaas falamaa abaa markuu diiday hadduu rabiico yahay wax kale inuu weydiisto qaala sal alla l slm rasuulka alle wuxuu yidhi innii faacilun alla waa kuu weydiinayaa inaad igula rafiiqdo jannada ee faacinnii calaa nafsika naftaada iigu kaalmee si macnaha loo gaaro dantii aad leedu ahayd inaad maaratay ila jirto jannada ama kaalmeeyo ii noqo naftaada saad u hagaajin lahayd oo aad ku hagaajin lahayd sujuud badan faacinnii calaa nafsika bikatrati sujuud ay xataa tastaxiqa daalika si aad u mudato inaad rafiiq ila noqoto aw tuqaariba alistixqaaqa ama mudnaashadii aad u dhowaato wadalika anahu sal l slm lam yakun yadcuu liaxadin bima laa yastaxiquhu aslan wain sa'alahu sababtuna waa maxay rasuulku sal ly slam qofna alle uma weydiin jirin waxaanu qofkaasi mudnayn haba weydiista qofku waxaas waxaa la wariyey in nin qof dilay uu rasuulka sal slm weydiistay inuu dembi dhaaf alla u weydiiyey markaasaa wuxuu yidhi laa gafara allahu lak alla kuma dhaaf sababta ma mudnayn in alla maaragtay dambidhaaf loo weydiiyo laakiin culamada qaarkood inkasii leeyiin sanadkeedu waa xasan sheikh albaani wuxuu leeyahy waa daciif xadiidkaas laakiin qofku inuu dembi dhaaf weydiisto in loo weydiiyo alle laakiin la weydiisanaayo waxaan rasuulka ahayn sala alla ly slam la leeyahy warniga alle dembi dhaaf ii weydii taa saxaabada qaarkood way dhibsadeen oo ibraahim annakhaci yaa asxaabtiisa qaarkiis ay la joogeenoo nin baa u yimid markaasuu wuxuu yidhi abu cimraanow udcu llaha an yashfiyanii alle ii weydii inuu icaafiyo fara'aytuhu annahu karihahu karaahatan shadiida waxaas la weydiiyey ibraahiim waa uu dhibsaday xataa ra'aytunaa carafnaa karaahiyata daalika fii wejhi wejigiisay nooga muuqatay in macnaha uu arrinkaa dhibsanayo aw xataa caraftu karaahiyata daalika fi wejhi markaasu wuxuu yidhi jaa'a rajulu ilaa xudayfa ibraahim baa hadlaaya nin baa xudayfe u yimid markaasuu wuxuu ku yidhi udcu allaha an yakfira lii alla ii weydiiye inuu ii dembi dhaafo markaasaa xudayfa wuxuu ku yidhi laa kafara allaahu laka alla kuuma dhaafo ninkii baa dhinac u baxay uu iska fadhiistay arrinkii buu ka xumaaday sida muuqata ma ogtahay cabbaar markii la joogay yuu wuxuu yidhi adkhalaka allaahu mudkhala xudayfa meesha uu xudayfa tegaayo allah ku geeyo aqad radiita al'aan ta hadda raalli ma noqotay buu yidhi qaala marka wuxuu leeyahay xudayfa hadlaayee wayaatii axadukum arajula kaannahu qad axsaa sha'nahu qofkii nin buu u imaanayaa markaasaa waxaad moodaa in ninkaasina uu wax walba oo arrimihiisa ku saabsanaa u dhammaystiray oo dhinac walba ka toosan yahay kaanahu kaanahu marka waxaasi wax saxa maaha buu leeyahy ibraahim marka sunnadii buu sheegay dadkii buu ku tirtirsiyey sunnadii ku dhaqmaan wuxuuna maaragta sheegay wax dadku ay soo darisiiyeen oo bidcooyinka ah waana u dhibsaday waxaa kaloo la wariyey in nin uu cumar u soo qoray udullaha lii alla ii tuug buu yidhi markaasa cumar wuxuu u qoray innii lastu binabiyin war anigu nebi maahi walaakin idaa uqiimat isalaatu faistakfir illaaha lidanbik laakiin haddii salaada la aqimo ood salaada gasho alla dembi dhaaf weydiiso sacd ibn abi waqaas yaa waxaa la weriyey markuu shaam yimid yaa nin u yimid markaasuu wuxuu yidhi istakfir lii allaba dembi dhaaf ii weydii alla hee alla dembi dhaaf ii weydii markaasuu wuxuu yidhi sacad gafara allaahu laka alla dembigaada ha dhaafo uma ataahu aakhar mid kale haddana u yimid faqaala wuxuu yidhi istakfir lii dambidhaaf alla i weydiiye faqaala wuxuu yidhi laa kafara allaahu laka walaa lilawal adiga iyo kii horaba dembigiina lama dhaafo annabiyun ana wa anugu nebigaana markaad dambidhaaf alla noo weydiye igu soo celcelinaysaan ninbaa xudayfa wuxuu ku yidhi istakfir lii dambidhaaf alla i weydiiye markaasuu wuxuu yidhi laa kafara allaahu laka alla kuma dhaafo markaasuu wuxuu yidhi xudayfa ninkan wuxuu rabaa inuu haweenkiisa intuu u tago uu yidhaa xudayfa alla dambidhaaf ani ii weydiiye oo uu ku faano waryaahe raalli muku tahay in alle ku weydiiyo inaad xudayfe oo kale noqoto calaa kulli xaal xudayfe iyo ibraahim annakhaci intaba inay dhibsan jireen arrimahan yuu shiikhu ka soo werinayaa laakiin wuxuu leeyahay in wax adduunyo ku saabsan alle iiga tuug la yidhaha qof oo loo yimaado saxaabadii qaarkood waxaa ka soo arooray inay rasuulka sal slam arrinkaa weydiisteen mararka qaarkoodna waxay ahayd wax maslaxo caama ay ku jirto oo qofkii wax weydiinaya iyo dadkii kaleba ay ka faa'iidaysanayaan saxaabadii waaweyneed qaarkoodii arrinkaasu ka dhacay sida abuu hurayre iyo laga wariyey ama abuu saciid inuu yidhi markii tabuuk dagaalkeedii la aaday yaa dadkii baahi qabatay markaasu waxay yihi rasuulka allow haddii aad noo oggolaato dee awrteenna aan maaragtay wax ku dhaansanno yaan qalan lahayn fa akalnaa waddahanna waxna waan ka cun lahayn waan ku subkan lahayn markaasaa rasuulka sal slm wuxuu yidhi ifcaluu haya waayah iska qasha awrtiinna markaasaa cumar u yimid oo wuxuu ku yidhi in facalta rasuulka alloota taa oggolaato qalla dahru gaadiidkii la raacayey ee lagu soconaayey ee loo kaalmaysanayay in dagaalkii lagu gaaro laguu yaraanayaa rasuulka allow walaakin udcuuhum bifadli aswaadihim xoogaaga yar ee macnaha u soo haray ee jiscinka ay wataan inay keenaan farbal rasuulka allow suma adcu llaha lahum calayha bilbaraka kadibna alle maarata inuu u barakeeyo u weydii lacala allaha an yajcala fii daalika alla in macnaha arrinkaas u barakeeyaa dhici kartee muslim baa wariyay xadiidkaas taa markay weydiisan jireen oo maslaxo maaragtay adduunyo mararka qaarkood ah waxaa ka mid a mararka qaarkood qofkii wax weydiinaaye yaa dad qaraabadiisa rasuulka sal inta uula hadlo uu leeyahay rasuulka allow qofkaas qaraabadeyda wax allo u weydiiyey sida anas hooyadii ay rasuulka sal slm ku tidhi rasuulka allow khaadimkaada anasa allo wax uga toog markaasaa wuxuu yihi rasuulka sal slm allaahuma akhir maalahu wa waladahu wa baarik lahu fiimaa actaytahu allow anas xoolihiisa iyo awlaaddiisaba badi una barakee wixii aad siisay bukhaari muslim baa wariyey markaasu wuxuu leeyahay anas wuxuu leeyahay rasuulka sal ll slam saddex maaragtay waxbuu alle ii weydiiyey laba waaban arkay buu leeyahay ta saddexaadna aakhiraan sugaayaa buu yidhi marka ta saddexaad maxay tahay wa adkhilhu ljannata waxaa weriyey cabdi bni xumeyd baa weriyey jannada geli iyadu markaa adduunyo u weydii maanay dhehine maaragtay u ducey unbay tiri laakiin rasuulku sal slm wuxuu ugu duceeyey diin iyo adduunyaba hadday daruura jirtana mararka qaarkood way weydiisan jireen rasuulka sal slam mararka qaarkoodna rasuulku sal slama qofkii wax weydiista oo yacni inuu alla u baryo weydiista wuxuu dooran siin jiray inuu sabro oo sabarkun u khayr badan yahay qaarkood baa marka iska cudur daaran jiray qaarkoodna sabarkay dooran jireen ibnu cabbaas baa wuxuu yidhi cataa ibnu abirawaxa ka warinaya moog tahay waryahay cataa ow ma ku tusiyaa haweenay ahlu jannaa markaasa maxaan ku yidhi haa buu yidhi waa haweentaas madow buu yidhi rasuulkay u timid sal ll ly slama waxayna tidhi anigu waan suuxaabay tidhi markaan suuxana dee dharkii baan xoogaa iga dhaco waxaanan jeclay in iga faydmaan yaa layga arkaa fadcullaaha lii alla wax ii weydii in macnaha dhibkaas alla iga qaado iyo suuxitaankaas iyo waxaas markaasuu wuxuu yidhi in shi'ti sabarti walaki ljanna wa in shi'ti dacuutu llaaha an yucaafiyaki haweenaydaanay haddaad doonto waad sabartaa oo jannaad helaysaa haddii aad doontana allan kuu weydiinaya inuu ku caafiyo markaasu waxay tiri waan sabraayaa awow jannay raadinaysaa ma og tahay qaalad waxay tiri fa innii atakashafu dee xoogaa dharkaa iga dhacay tiri fadcullaha alla atakashafa fadacaa lahaa alla ii weydii inaanu dharku iga dhicin markaasuu alla u weydiiyey xadiidkaa bukhaariy muslim baa weriyey shiikhu wuxuu ishaaray in mararka qaarkood qofku waxyaabaha uu weydiisanaayo ay dhici karto inay dhib u keenaan sidaa darteedna alla uu u diidaayo marka inaan macnaha laga aqbalin su-aashii iyo ducadiisii yaaba nicma ugu jirtaaba saxiix muslim waxaa ku jirtay alla hadduu ogaado in addoonku waxa uu weydiistay dhib ugu jiro oo haddii la siiyo uu ku dhibtoon lahaa waxa waa u diidaa alle laakiin ducadii ajiibiddeedii waxay noqotaa in nicmo kale loogu bedelo oo uga khayr badan wuxuu weydiistay sababta udcuunii astajib lakum aniga itooga waan idin ajiibayaa buu yidhi aayaddii kalena maxay ahayd waidaa sa'alaka cibaadii cannii haddii addoommadaydu xaggigii kaa weydiiyaan fa innii qariiban waan dhowah ujiibu dacwata daaci idaa dacaani kan wax tuugaaya hadduu itooga waan ajiibaa marka ajiibidda laakiin maaha macnaheed mar walba wixii aad dalbatay lafteeda inuu siiyo waxaa dhici karta wax kaloo kaaga fiican inuu siiyo adiguse ma ogid yani wax adduunya aakhiraba uga fiican qofkii yaa la siinayaa saxiix muslim waxaa ku jiray xadiidka abu horeyra uu weriyey rasuulka sal slm wuxuu yidhi laa yazaalu yustajaabu lilcabdi maa lam yadcu biismin aw qatiicati raxim kama zuulo addoonkii in ducadiisa la ajiibaayo haddaanu dembi ama raxim goyn aanu alla weydiisan maa lam yastacjil intaanu degdegin qiila waxaa la yidhi yaa rasul rasuulka alla mal isticjaalu degdega aad sheegaysaa muxuu yahay qaala wuxuu yidhi yaquul wuxuu leeyahy qofkii qad dacawtu alla yaan wax weydiistay waan tuugay qad dacawtu alla waan tuugay falam ara yustajaabu lii mana arkin in lay ajiibaayo fayastaxsinu cinda daalika waa u daalaa wayadacu ducaa ducadin faragu ka qaadaa muslim baa wariyey xadiidka xadiidka ole marka xadiidkaa shabahday uu shiiku soo arooriyey rasuulka sal slm wuxuu soo reebay oo uu maaragtay diiday in qofku uu dembi alla weydiiyo ama rixingoyn maxaa yeeley qofki waxaa alla ku tuuga dee waaba caasi ducadaasuuba alla ku caasiyaba marka in la ajiibo maba mudnaba saasa loo ajiibi waayo taa waxaa marka soo raacaya buu leeyahy shiikhu qofkii bidca soo dhex geliya ducadiis oo ducadii lafteeduu maarata bidca maaragtay soo gelinaya ama wax ducadii calaaqa la leh sida inuu meel gaara ku dadaalo ama wakhti gaara ama hay-ad gaara oo uu sheeganayo in ay u dhowdahay in ducadii loo ajiibo hadduu sidaa la yimaado waxaasina ma aha wax dili loo hayo rasuulka sal slm kama sugnaanin waxaas cabdullahi bni muqafal baa wiilkiisii maqlay oo leh oo ku ducaysanaya allahuma innii asaluka alqasra alabyada can yamiin aljannati idaa dakhaltuha daartii caddayd ee jannada midigteeda ku taallay yaan allow ku weydiisanayaa haddii aan jannadii galo markaasaa cabdullahi bni muqafal wuxuu ku yidhi ey bunaya wiilkaygiiyow sal illaaha aljannata jannada alla weydiiso watacawad bihi min annaari naartana ka magan gal fa innii samictu rasul lah sal sl rsulka allaan maqlay yaquulu isagoo leh sayakuunu fii hadihi lummati qowmun yactaduuna fi tuhuuri waadducaa waxaa ummaddan ka mid noqon doona qole ku xadgudbaysa tahaarada oo waswaas miiran ah sidoo kalena ducadii ku xadgudbaysa xadgudub buu marka ka dhigay inaad tidhaahdo sarti caddayd ibnidiisa jannadii ku jirtay maxaa waxaas ku gelsha marka imaam axmed iyo abu daawuud iyo ibnu maaja ayaa weriyey shiikhu wuxuu leeyahay qofkii marka inuu ku dadaalo lafdi gaar ah oo uu xifdinaayo oo uu mar walba maaragtay ku dadaalayo haddii arrinkaasu uu yahay wax kitaabka alle ku sugan ama rasuulka sal slm ka soo arooray dee way wanaagsan tahay laakiin waxaa sii habboonba inuu qofku raaco oo raacraaco ducooyinka rasuulka sal l slama oo mid kastoo ka mid a meesha u munaasabka ahayd oo alle ku weydiisto sida uu rasuulka sal samayn jiro oo kale laakiin hadduu ku dadaalayo ducadaas oo lafdi mucayana uu ku dadaalayo oo uu caado ka dhiganayo oo marba ku ducaysanayo rasuulkiina sal l slama aanay ka sugnaanin kitaabka allan aan lagu haynin oo waxaas lafdigiisii iyo erayadii baa cajabiyey ama marbuu intuu alla ku tuugay iyo dantii uu lahaa uu helay ama saalixiinta qaarkood baa laga soo guuriyey hadalkaas ama qaarkood baa waxay yidhahdeen warniyo ducadaasan jarribnayo waa tijaabine ama wuxuu iska ictiqaadinayaa inuu thawaab weyn waxaan leeyihiin ama khadira maaragtay shiikh bara iyo waxaasaa la leeyahay ama rasuulka sal sl maarata hurdadii qofka ku baray iyo waxaasoo kale shiikh wuxuu leey marka waxaas inuu ku dadaalo anigu maaragtay lama dhacsani buu leeyahay sababtoo dadaalkaas la dadaalayo waxaa xaq u leh uun wixii alle iyo rasuulka sal slm ka sugnaaday allana wax walba qadar yuu u yeelay yaa ka khasaaro badan buu leeyahay qofkii ka taga ducooyinkii ku sugnaa kitaabka alle iyo sunnadii rasuulka sal ll ly slama oo aad aadan arkaynba isagoo alle wax ku weydiisanaya kadibna u qasdaaya ducooyin kale oo ku dadaalayo oo caado ka dhiganayo miyaanay dulmi iyo xadgudub ahayn taasi qaladka ugu foosha xunna waxaa ka mid a baabkan ducada in qofku tijaabo iyo wax noocaasoo kalea uu cuskado oo kaalay adiga maxaa ku ogeysiiya buu leeyahy shiikhu waxaa dhici karta in alle aanu ducadaas kaaga raalli ahayn laakiin wuxuu ogaaday in dantii asaga aad u toogtay haddii lagu siiyo ay dhib kuu keenayso markaasuu ku siiyey si waxa aad helayso dhibka ah ay u noqdaan ciqaab lagugu ciqaabaayo waxaas aad wax ku dhistay tijaabada iyo wax noocaas oo kalea ama uu mararka qaarkood waxaa kuu siiyo iyadoo istidraaj la samaynaayo oo maaragtay sasabaad ay tahay oo aakhirka ciqaab kuu dambeeyo allana wuxuu yidhi yuxadirukum allahu nafsa alla naftiisu idinkaga digaaya rasuulkuna sal ll slam xasan bin cali wuxuu ku yidhi dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka waxaad faraha ka qaadaa wixii shaki ku gelinaya oo qalaq iyo welwel iyo wax noocaasoo kale aad ka dareemayso waxaada ka shakisnayn keliya ku camal fal wabillahi towfiiq